إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shisheeye caddaan ah oo macdan ka qodan iyo buur ku taala gobolka bari ciidamada baangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa qof shacaba ku dilay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weeraro isxigxigay ayay milatariga al-shabaab shalay gelinkii dambe ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ayaa habeenkii xalay magaalada muqdisho ku dilay askari ilaalo uu ahaa mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada kaaraan ee gobolka banaadir siyaasi ku sugan magaalada muqdisho ayaa daraasad ka sameeyey khamriga ku soo badanaya soomaaliya isagoo bidhaamiye arrimo badan jufo ka tirsan beesha biyamaal ayaa nabadoon cusub ku duubatay deegaan dhacaduleedka degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyeelada ayaxa iyo sida looga hortago warkeena waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shisheeye caddaan ah oo macdan ka qodanaya buur ku taalla gobolka bari warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro isxigxigay oo maalintii shalay milatariga al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka saldhig ay ku leeyihiin deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheen cayduruus sabriye ciidamada milatariga mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa weerar qorshaysan ku qaaday shisheeye caddaan ah oo ku howlanaa boobka khayraadka ku jira buur ku taalla gobolkaas shisheeyahan caddaanka ah oo macdanta ka qodanayay buurta saliid ayaa mar qura ka war helay rasaasta ciidamada mujaahidiinta waxaana dagaal wakhti kooban socday kadib la jebiyey shisheeyihii caddaanka ahaa iyo askartii maamulka puntland oo waardiyaha u ahaa mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkaasi shisheeyaha caddaanka ah uga soo furtay gaari cabdibila ah iyo agab kale oo ay ku qodayeen buurta buuraha ku yaala gobolka waqooyi bari ayaa waxaa dhacda in sidan oo kale marar badan ay shirkado shisheeye iska qotaan macdanta iyo khayraadka kale waxaana la aaminsan yahay haddii aysan joogi lahayn ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in mar hore ay shirkadahaasi la bixi lahaayeen dhammaan macdanta ku jirta maamulka puntland ayaa u fasaxay shirkado shisheeye oo ay ka mid tahay saarisan iyo kuwo kale oo ay hogaaminayaan jenaraallo reer galbeed ah oo dadka lagu sawirayo in ay ciidamo u tababarayaan maamulka dhanka kale weeraro isxigxigay ayaa shalay gillinkii dambe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askarta dowladda federaalka saldhig ay ku lahaayeen deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho weeraradan oo ahaa kuwo xoogan ayaa socday in muddo ah iyadoona dhawaqa hubka la isku adeegsanaya laga maqlayo meelo kala duwan mujaahidiinta ayaa ilaa saddex jeer weeraray saldhigaas waxaana la rumaysan yahay in uu jiro khasaare soo gaaray ciidamada dowladda ee goobta joogay dagaalada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa si joogto ah uga dhaca qaybaha ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya tan oo muujinayso xaddiga culayska ay wajahayaan waa mahadsan tahay cayduruus ciidamada baangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa qof shacaba ku dilay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waa kan wariyeen axmed xasan goodax oo warkan inoo aqrinaya wararka aan ka helayno degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaas uu ka dhacay dil naxdin leh oo ay ku kaceen ciidamada bangaraaf ee uu ku ugaarto maraykanka dilkan ayaa waxaa loo geystay odadhaqameed caanka ahaa degmada iyo sidoo kale deegaanada hoostaga waxaana lagu magacaabi jiray axmed xuseen ciidamada bangaraafta ayaa gurigiisa oo ku yaala xaafadda xudur weyne ugu tegay nabadoonka kadibna halkaas ayay ku dileen dadka ku sugan degmada wallaweyn ayaa soo sheegaya in ciidamadan ay qaateen meydka qofka rayidka ah ee ay dileen iyagoona la aaday dhanka iyo saldhigga maraykanku heesta ee beledoogle oo ah meesha laga soo diray ujeeddada ay meydkiisa u qaateen ayaa ah inaanay saxaafaddu sawiran iyo kacdoonnada ka dhashaa markii ay dadku arkaan sida xun ee loo dilay laakiin saasoo ay tahayna xaafadda uu dilkan ka dhacay ayaa saaka leeskugu soo baxay waxaana halkaas ka jirta murugada laga qaaday sida naxariistarada ah oo ay ciidamada u shaqeeya maraykanka u dileen oday dhaqameedkan oday dhaqameedkan ayaa ka mid ahaa nabadoonnada beesha shanta caleen waxaana xusid mudan in dhowr bilood ka hor ay dhulbeereedyo wallaweyn u dhow kasoo afduubteen lix qof oo shacab ah oo kasoo jeeda isla beesha shanta caleen kuwaas oo ay si xun u dileen kadibna meydadkooda qaateen ilaa iyo haddana lama oga halka ay geeyeen meydadka dadkaas sidaasi si lamid ah ciidamada bangaraafta iyo kuwa maraykan ah oo la socday ayaa xilli habeen ah waxay horay degmada wallaweyn ugu dileen dad badan oo ay ka mid yihiin macallimiin dugsi iyo culimo dadka tafsiirka qur-aanka bari jirtay tacadigan oo ay ku dhaqmeen ciidamadan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka shabeellaha hoose khasaare adag lagu gaarsiiyey kadib markii laga dilay tobaneeyo askar ah lagana furtay saddex gaari oo booyado ah uu shidaal ugu dhaansanaa waxayna u muuqdaan kuwa shacabka ka aargoosanaya markii ay dhibaato gaarto ciidamada dowladda federaalk ayaa habeenkii xalay magaalada muqdisho ku dilay askari ilaalo uu ahaa mid ka mida mas-uuliyiinta degmada kaaraan ee gobolka banaadir faahfaahino dheeraab ah ayaa kasoo baxaya dil xalay ciidamada booliiska dowladda federaalk ay u geysteen askari saarnaamo tabajaaj kaasoo marayay agaarka bor kontarool oo ay ciidamada ku leeyihiin iskuul muqdisho oo dhowr tillaabo oo qora u jira isgoyska manabolio askarigan ayaa xilliga ay ciidamada dilayeen waxauu watay sida ay sheegeen goobjoogyaal qoriga ak forty seven waxaana halkaas ka dhacay muran badan oo soo dhexgalay askariga iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee dilka u geystay askariga askarigii la dilay ayaa marka dambe xogtiisa la helay waxaana la xaqiijiyey inuu ka mid ahaa ilaalada guddoomiye ku-xigeenka degmada kaaraan haweeneyda lagu magacaabo sawde maxmuud gaabow waxaana waardiyaha la dilay lagu magacaabi jiray bashiir maxamed xasan wancade taliska booliiska dowladda federaalka wax faahfaahina kama aysan bixin kiiska la xiriira dilka ay u geysteen askarigan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka magaalada muqdishona waxaa marar badan sidaan oo kale ka dhaca dilal ay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalka taasoo sababta arrimo kala duwan siyaasi ku sugan magaalada muqdisho ayaa daraasad ka sameeyey khamriga kuu soo badanaya soomaaliya isagoona bidhaamiyey arrimo badan warkan waxay noo faahfaahinaya wariyaheen cabdifataax yaxye sheekh camir oo ah brofesor cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacado ku yaala dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ayaa waxa uu sheegay in daraasad uu sameeyey uu ku ogaaday in isticmaalka khamriga uu aad ugu soo badanayo dalka soomaaliya waxa uu sheegay in xaaladdu ay gaartay heer jaamacadda ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee xaruntii jaamacaddii ummadda ardayda lagu dhiirogeliyo khamriga iyada oo la farayo inay soo diyaariyaan barnaamijyo ganacsiga khamriga ah oo dhaqaale badan laga helayo daraasadan markii aan arkay meelaha qaar culays in mukhaadaraadka waddanka uu ku soo badanayo waxaan fikiray bal inaan daraasad ka sameeyo daraasadii anigoo dhex wado maalin waxaa iimeeyey arday idhahaya waxaan ka socdaa jaamacadda ummadda macalinkeena noo soo diray inaan daraasad ka samayno qayb ka mida duruusteenna ah waalidkaad wax ma haystaan anakaa ku caawinayno shaqo wanaagsanaad heli doontaan dhibaatada haysata gabadhaas miskiinta iyadoo looga faa'iidaysanayo ayaa waxay soo geleen suuqa khamri cabidda khamrigu marka inuu mamnuuc yahay oo diintu ay diiday xataa qaarkood waa lixii toban jir inayna ogeynaba laga yaabaa waxa uu sheegay in khamriga uu aad ugu fiday soomaaliya iyadoo uu soo baxay khamri loogu magacdaray waddanka oo laga soo saaro dalka shiinaha khamrigu marka wuxuu noqday wax aad ugu fiday waddanka oo xayeysiina had maalin waxaa arkaya khamri china oo yurub lagu iibiyo oo magaca soomaaliya ay ku taalo khamriga soomaaliya la yidhaha maahan sababta ay ku xusheen shiinuhu inay suuq ay geeyaan malaha waxaa laga yaabaa berigii dowladdii hore ay jirtay khamriga ugu fiican africa ama adduunyada kuwa nambaruunka galaya waxaa lagu soo saari jiray soomaaliya warshada jawaan wuxuu sheegay in khamriga lagu cabo hoteelada iyo meelaha la midka ah iyadoo dadku ay kooxkoox u fadhiistaan shan ilaa labaatan qofaa fadhiisanayso khamrigaa la cabaa shiishadiaa la shidanaa xashiishkaa la cabaa muqaadaraad ka mida waxyaabahaasoo dhan waxay gaareen marka heer oo bulshada ay dhinaca publicadana ay ka saamayso meelahaas lagu iibiyo iska furan
yaxye wuxuu sheegay in khamriga ay keenaan ganacsato ay iska warqabaan dowladda federaalka laakiin mararka qaar ay dhacdo in saxaafadda loo soo bandhigo khamri la gubayo arrintaasi waxa uu sheegay inay ku jirto sir badan wuxuu tibaaxay ganacsatada ay saaxiibaha yihiin dowladda federaalka inay dacweeyaan haddii ay arkaan cid kale oo keenta khamri taasina ay sababto in dowladda federaalku ay weerarto oo saxaafadda u soo bandhigto khamrigaasi oo la gubayo iyadoo dadka ku marin habaabinaysa khamriga waxaan ku iri war adinka khamrigaas u gudbiin obin waayo meeshiin waa iska furanta qof kastaa ka qaadan kara idaacadana waxaan ku arkaa khamri la gubaayo le booliska soo qabta siday ku dhacday waxay leeyiin maya kuwaas waa waa suuqa dhexdiisa anankay naga dhexaysaa qola aan aan suuqa ku jirina khamri naga jabad keenayso bakhaar noo dhaway dhiganayaan suuqay nagu cariirinayaan booliskan u sheegayna waxaan leenahay khamriga bakhaarka ka buux hala qabto annagaa information ka bixinay iyaga waa la qabana suuqay ka baxaya marka waa laga gubaa laakiin annaka waa nala ogyahay nala taaba maayo marka competition ka dhexeeya kuwa khamriga iibiyo ayaa iska shifaaya waxay diilayaan dad kaloo suuqa soo gala dad kale oo xogogaal ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay in isticmaalka faraha badan ee khamriga laga dareemayo goobaha qashinqubka iyo waddooyinka gaar halkaasoo aad ku arkayso dhalooyinka lagu keeno khamriga gaar ahaan kan ay farsameeyaan itoobiya shiinaha iyo turkiga si kastaba ha ahaatee ee khamrigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha uu allah subxaanahu wa tacaala sida cad uga xaaraantimeeyey muslimiinta aqoon-yahanno soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiya waxyeelada ayax iyo sidoo kale sida looga hortago warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya wariyana maxamed cali aadan anyaxa dhibaatadiisu way taagan tahay inkastoo la dhihi karo intiisa badan wuxuu u sii tillaabay xuduud beenaadka meelihii ugu dambeeyey ee haatan cabashadu ka soo yeertay waa dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato dadka deegaankaasi ayaa codsi u dirsaday hay-ado deegaanka ah si eriyadda anyaxa looga gacan siiyo laakiin xukuumadda nairobi ayaa culees saartay iyadoo ka baqaysa haddii anyaxan cadaadiis la saaro inuu u sii gudbo dhulal ay kirishtanku deggan yihiin axmed ibraahim cawaale waa khabiir ku takhasusay deegaanka marka hore wuxuu sawir guud ka bixinayaa ayaxan ayaxanaynu ka hadlaynaa waxaa la yidhaahdaa ayaxa lama degaanka ama ayaxa guurguura oo micnihi waxa weeye ayaxaasi inta badan waxa uu ku kooban yahay dhulka ma garanaysaa saxaraha ah ama saxaraawi ee kaaha ah markaas iminka haddaynu soo qaadano matalan africa wixii saxaaraa ka sarreeya laga soo bilaabo mauritania ilaa geeska africa soomaaliya bariga dhexe ilaa hindiya waxa weeye masaaxad qiyaastii lagu qiyaasi karo ilaa labayo soddon milyan oo square oo kilometer ayay ka kooban tahay ilaa konton dal ayuu saameeya marka de kolley ayaxu saynu ogsoonnahay waa dee kutubta waa lagu soo sheegay inkastoo dee ummada lagu salidi jiray haddana beryahan dambe fursadaa jira iyo dee la cunaba marka ayax markaynu ka hadlayno ayaxa noocani waxa weeye waa nooca ugu khatarsan marka laga hadlaayo dhibta uu gaadhsiiyo ma garanaysaa deegaanka iyo sugidda cuntada iyo cuntada labadaba waxa weeye waa ayax guurguura oo markaas distance aad u dheer buu socon karaa maalintii waxaa la yidhaahdaa ilaa boqol iyo konton ilaa laba boqol oo kilomitr ayuu socon karaa wuu tarmi og yahay oo maalan maxaa la yidhaahdaa halka dadigi waxay dhashaa baa la yidhaahdaa ilaa saddex boqol oo beeday maalinti ay dhigtaa maalintii intaasi kadib wuxuu sharaxay khasaaraha uu geysan karo anyaxa khasaaro badan waa leeyahay khasaaraha waxa ugu muhiimsan waxaa la yidhaahdaa xabadda ayaxi maalintii waxay cuni kartaa miisaankeeda in leeg bay cuni kartaa baa la yidhahdaa waxaanu isu raacraaci karaa marmarka qaarkood malaayiin soddon ilaa afartan milyan oo xabo waad qiyaasi kartaa markaa meeshay ku beegmaan siday dhulka u xaalifinayaan deegaankii u xaalifinayaan hadday tahay daaqii iyo hadday tahay ma garanaysa wax soo saarkii beeraha labadaba u xaalifinayaan markaas marmarka qaarkood waxaa la yidhaahdaa macaluulaha caalamka ka dhaca waa contributor ama wuu ka qayb qaataa calafkii iyo dalagii intii ma garanaysa waxyeeleynayo marka kuwaasi dhibaatooyinkiisa ay ka midan tahay waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ka midana waxa weeye dee horta wax walba ilaahay xikmad buu u abuuray marka wuxuu leeyahy faa'iidooyin uu deegaanka u leeyay way jiraan maxaa ka mid a waxaa ka mid a marka ugu horreysa waxa weeye horta dee waa waa raashin weeye ama waxa weeye dee xayawaanku waa isku nool yihiin xayawaan kalea laga yaabaa inuu ku nool yahay oo hadduu meesha ka baxo marka waa fuurjeenkii ama maxaa la yidhaahdaa meersadii maaragtay cuntada laakiin sida uu sheegayo axmed ibraahim waxaa jirta daraasad la sameeyey oo lagu ogaaday in faa'iidooyin caafimaad laga helo cunista ayaxa arrinta aadka u muhiimsani waxaa jirta laba kun iyo shan iyo tobankii daraasaday sameeyeen joma kenyatta university of agriculture and technology jaamicaddaas iyo hay-ad ecb la yidhaahdo oo ku takhasustay xagga cayayaanka iyo xasharaadka ku taxasustay iyo iyo ma garanaysaa hay-ad maraykani daraasaday wada sameeyeen ama cilbaaris wada sameeyeen waxaa lagu ogaaday ayaxa cunistiisu inay caafimaad qabka wadnaha u wanaagsan tahay oo markaa micnihii waxaa ku jira baa la leeyahay waxyaabo la dagaalamaya waxaan clostrusha la idhaahdo maxaa la idhahdaa maaragtay ama beersubagaynu inagu nidhahnaa xididada ayaa yaraanaya maaragtay oo markaa dabeedna wadnihiibaa xoogu shaqaynaya dabeedna saasaa maaragtay markaa dee dhinacaasa waxyaabaas ka mida faa'iidooyinkiisa ayaxa ayaa waxaa la arkaa xilliyo cayiman waxaana mar kale faahfaahin ka bixinaya aqoon-yahanka inta badan xilliyada uu beedka dhigtaa waynu sheegno waxadii jira beedka wuxuu dhigtaa dhulka xeebaha dhulniisu u baahan yahay waa xilliyada jiilaalkii iyo gugii xilligaas oo kale u dhigaa markaas laakiinse waxa weeye waxyaabaha had iyo jeeraale ka qayb qaata socodkiisa waa abaaraha iyo maxaan ku idhaahdaa dooga dabayshu xaggay u socoto tembraturea ama magaranaysa maaragtay heerkulka arrimahaasoo dhan baa ka qayb qaata markaas haddii maalan uu dhulku uu xaaluf badan yahay waxaa laga yaabaa inuu distance dheer masaafo dheer uu gooyo laakiinse marka uu dhulku barwaaqo yahay waxaa laga yaabaa inuu magaranaysa inuu dee daldoorsi sameeyo oo magaranaysa inaanu meelo fog aanu qaban baa laga yaabaa markaas iminka dee waxa weye nimco walba nuqsaanteeda idleeda baa la yidhi waa imika waa barwaaqo dadka soomaalida intooda badan gaar ahaan beeralayda ayaa isweydiinaya anyaxa iyo waxa lagu xakamayn karo xakamaynta waxa ugu muhiimsani waxa weeye marka ugu horreysa horta istraatiijiyad in laga yeesho istraatiijiyad dheer waa inaan la isdhiganin oo maxaa ayaxun bayna qabsaday la odhan marka istraatiijiyadaas dheer oo ku jihaysan ka hortagga iyo maaraynta haddii uu ma garanaysaa uu dee yimaado ama dilaaco inay jirto weeye waxaa iyaduna muhiima hadiyo jeraale sahan joogta ah in la sameeyo inkastuu dee muddo dheer qaadanayo marka loo kombeer gareeyo chemicalkii laakiinse kaas ayaa u maaragtay dhib yar ama aan waxba gaarsiinayn deegaankii marka guud ahaan baabuur waa la adeegsadaa oo markaa dee lagu buufiyaa guudkooda inta lagu rogo maxaa la yidhaha buufiyaashii diyaaradaa inta badan laakiinse diyaaradaa la adeegsadaa anyaxa ayaa ka mid ah masaa'ibta masaa'ibtuna siyaabo kala duwan ayay ku timaadaa laakiin mar walba waxaa qasab ah in allah subxaanahu wa tacaala loo laabto lagana magan galo sharkiisa jufo ka tirsan beesha bihimaal ayaa nabadoon cusub ku duubatay deegaan dhacduleedka degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose mar kale iyo wariyaheena cayduruus sabriye munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen culamaa u diin iyo waxgarad ayaa ka dhacday deegaan ku teedsan xeebta degmada jamaame munaasabadan ayaa jufada ismiin oo ka tirsan beesha biyamaal waxa ay ku dooratay nabadoon ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka goobta xafladda ay ka dhacday ayaa si aada loo qurxiyey iyadoona laga dareemayey agaasin xooggan iyo in dadaal ballaaran lagu bixiyey xafladda waxyaabaha dadka aada u soo jiitay waxaa ka mid ahaa qalabka dhaqanka soomaalida lagu yaqiinay ee goobta la keenay iyo sidoo kale cuntooyinka waddaniga ah ujeeddada xafladda ayaa ahayd caleemasaarka nabadoon cabduqaadir yarow nabadoonka jufada ismiin oo ka tirsan beesha biyamal ee degta wilaayada jubbooyinka ugu horrayn waxaa goobta ka hadlay suldaan cabduqaadir xaydar suldaanka beeraha direed ee jubbooyinka wuxuuna faahfaahiyey ujeeddada xafladda iyo doorashada dhacaysay waxaad ogtihiin xafladdan maanta la dhigay waxay ku saabsan tahay nabadoon oo ay baxsatay beelaha beesha biimaal beel ka mid ah oo la yidhaahdo beesha ismiin saad ogtihiin biimaal kalefow sacad daadow ismiin gaadsan dabruubi oo adeere intaasas ka koowan yahay waa soo jireen wax hadda la bilaawo ma aha ismiin nabadoon soo jireena taariikhahan asu lahaa oo hore ah maantana nabadoonka la bixiyey waa nabadoon ismiin waxaan la yidhaahdaa cabdiqaadir cabdi maxamed cali oo loo yaqaana cabdiqaadir yarow ismiinka degan jubbooyinka aas nabadoon u yahay ama ugaas aas u yahay inaad saasaad u garatiin ma aha degmada jamaama lagu bixiyey jamaamaska yaa ma aha waxaas kaas u yahay walaayada jubbooyinka halaha ay xukunto cid alle oo degan oo ismiin ah ayaas u yahay nabadoon guud ugu dambayntii nabadoon cabduqaadir yarow nabadoonka cusub ee jufada ismiin oo goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in beeshiisu uu ku hogaamin doono shareecada islaamka garabna ay ku sii doonaan adliidhibi oo nabadoon beesha ismiin ay dooratay doorteedna aan laheedni laakiin walaalayaal jeclaadeen anna waa qaaday haddiis ilaahay yidhaahdeen diinta islaamka iyo jihaadka wixiis ilaahay jecel yaana hogaamin raalla diyaaraan u ahay wiilkiin waxaa ka jecel lahay rabaa walaalhay inay waa dooran ay dhihino ay la qaadaan wixii maanta ay dhiibeen si u dhiiban ay gartaagnaadaan jecelkii maanta ay u baxsadeen inay lu shaqeeyaan wiilku raalle oo oo jecel jihaadka iyo shabtaan la sheegaayo wixii fasaadii ka jiro inay la qabtaanoo si wiilka ay jecel anay jecleystaan wax qabashana ay u jecleystaan haddii si ilaah yidhaahdo xafladaha noocan oo kale ah oo ay beelaha soomaaliyeed ay hogaamiyaasha ku dooranayaan ayaa waxay aad ugu soo badanayaan wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira dalka soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii xafladan mid la mid ah ay ka dhacday deegaanka bisaq cadde taas oo ay beesha eelay ku dooratay suldaanka guud halka warkanna odi kaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa alaaba soo jeediya wariye maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirigaankeedii la iibinayay koob iyo labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa laba iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar baastada nooca loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayay kartuunkeedii lix dollar makaroonida nooca yaryar kartuun keedii waa lix dollar iyo bar baasta balbalaar oo iyaduna waddamo kala duwan laga keeno waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay lix dollar iyo bar timirta nooceeda v i b da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xelo waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka jooga lixdan iyo siddeed dollar oomada haddaan eegno nooceeda ugu wacan waa koob iyo toban dhibic laba dollar markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
codkaasi waxaa uu dambeeyey xubintii ganacsiga uu inoo soo jeedinaya wariyena maxamed cali aadan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaana dhegaystayaal waa inaga intaa ciddii u dhaafana waxa ay dib uga faa'iidaysan karaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda hadduu allah qadaro salaamu calaykum